waxbaa nooga bilaaban meesha ay iska qaban laadahay oo lixdan sano aan wax laga qabanin waxay noqotay wadooyinka haddii aan wadooyin xidhno khudaarta ka soo go'do iyo zaraca ka soo go'o baardheere luuq iyo buur dhuubo iska daagada iyo soomaaliya waxay ku filan tahay koonfurta etoobiya iyo bariga kenya way ku filan tahay marka sidaas la'alligeed baa igu kalliftay inaan jidadka oo cid u maqan aan jirin inaan annagu qaadanno culays ka saarno intay rabtaa ay u gaarta waa maasada waa garta marka xuseen hawshaani yaa kugu weheliya
hawshaan marka hore fikirkan aniga igu dhalatay markii ka bacdiina dad qurba joog ahaa oo u badan gabdhaha reesade ee ka soo jooda labada gobolon sheegay yaa igu weheliyo markii dambena way ballaaratay waxaan ahayn gruub dadka wacyigelin siinahayey waxaan ka soo bilownay marka afrika la firiyo koonfur afrika kismaayo nairobi kambala gado oo meelo badan aan kala xiriirnay iyo cabudwaaq iyo balambal iyo dhulkaas dhanka kale markii la fiiriyo australia shanta qaaradood america australia iyo oroba waxoo dhan waa isku soo marnay saddex bilood baan waxaa weydna abaabul iyo dadka inaan gelinno arrinkan dhammaan dadkii markay inuu arrinku galay aan ogaanay yaan go-aankan gaarnay inaan hay-ad u bedelno oon sharciyayno shuruucda waxaan la kaashanay dad maxaa la dhahayaa looyaro ah oo beesha sada ka dhashay shuruucdii baan samaynay akoonnadii baan u furnay wax badan baan qabanay waxaan qabannay guddigii marjaco oo toddoba iyo toban xibnood ka kooban oo qabiilka soosadaha qof aan ka qaadanay waxaan qabanaa guddigii fulinta oo hadda hameyn dhaweyta la doortay oo caawadaan hadda aan joogna shir leh waxaan go-aan ku gaarnay haddii brograamkan uu sidoo aan ugu talagalnay u hergelno muddo shan sano gudahood ah inay noqoto reesade ama gado deegaankeeda inay noqoto deegaano loo dalxiis tago dadkeeduna ay baahida ka baxaan haddii ay dadkunala gartaan arrintana saas lagu fuliyo waata markaa waxa aad dhisaysaan waa waddo laamiya mise waa wadda waddooyinka sida jaay oo kale miyaad dhisaysa mise waa waddo laami ah annagu waxaan rabnaa marka hore qalab inaan soo gadanno qalabkaas waan soo qiimaynay shan boqol oo kun weye qiimihiisa qalabkaasi markaan keenno kow waxaan ku bilaabaynaa buundo iyo jay baan ku bilaabaynaa kabacdina hadba intii aan dhisi karno laami baan ku bilaabaynaa waddada aan bilaabayno gobolka gado waxaa ugu horeyso waddada baar dheeray ee isku xirto buulahaawo waa waddada halbowlaha gobolka gado u ah marka waddooyinkaasaa ka mid ah waddooyin aan aan dhisayno shanta dollar waxaan ugu jaangoynay inay noqoto qof walba inuu ka qayb qaato oo joogo gobolka gado iyo caabudwaaq inuu ka qayb qaato midka maraykan joogo iyo midka ariga ku raacaya faahfaah dhuun iyo bawsaar inay ka qayb qaadan karaan yaan janta boqol ugu jaangoyna waxaan kaloo ugu jaangoynaa dadka gudaha haddii lacag ay gashadaan maalgashi waddanka ay gashadaan oo laamiga gashadaan way ilaalinahayaan oo way ka fikirhayaan sida xoolahoodoo kale marka haddii annagu dabadabasaa qurbajoogta aan lacag u keenno waxay leeyihiin qandaraas bay soo qaateen sidaas la'alligeed baan rabnaa inaan helno boqol kun oo qof oo u dhalatay gobollada gedo iyo mudug u dhalatay oo dadka deegaanka annagoona qabiil u fiirinay
waa gartay marka waa fikir wanaagsan iyo iskuday wanaagsan dadka inay isku tashtaan maxaa ka soo bixi kara ayaa sideeda iskudaygaas
waxbaaba ka soo baxay hadda waxaana dhiiri geliyey hadda lacag baan aruurinay meel fiican bay maraysaa boqol kun bay hadda kor u sii dhaafaysaa maalin walbana waxaa soo xarooto shan kun lix kun oo dollar baa soo xarooto iyo in ka badan haddii marka dadka qurbaha ay arkaan dadkii gudaha joogay oo waddanka ku dhibaastaysnaa oo arrintan ka qayb qaato si fiican bay ugu hagarbaxayaan waayo hadda waxay fiirinayaan waa tijaabo ishay ku hayaan marka waxaa ka soo bixi karo exaambal ka soo qaad qofkii hadduu labaatan dollar bixiyo boqol kunoo qofna aan helno orod baa lalagu helayaa waa laba milyan oo dollar bishi sanadkiina waa afar iyo labaatan milyan oo dollar jidkan hadda aan kuu sheegahayo baar dheere laga bilaabo ilaa meesha la dhaho bulahaawo way ku filantaha laami bay ka dhigi kartaa waxaan kaloo haysanaa ballanqaad ah gobolka gado haddii laga dhiso toban kilomitir oo dadka degan ay dhistaan in ay laba boqol oo kun oo baalkii laba boqol oo milyan in nala siinahayo haddii arrintaa ay macquul noqoto unala garab istaagayo
waa gartay xuseen waxaa kaloo jirta maalin dhoweed waxaad kulan aad ku qabateen hotel dayax ee magaalada muqdisho qudhayda goobjoog ayaan ka ahaa waxaadna sheegteen in qof walba laga rabo shan doolar ma qoys ahaan baa mise waa qof ahaan si dadka ay u ogaadaan waxa lacagta laga doonayo oo lacagtaas oo ka qayb qaadashada mashruuca ah
axmed aad baad u mahadsantaha cumar saalixii qof walba aniga sideed cunug baan dhala sideedii cunugba hadda bil walba waxay bixiyaan sanad bay u bixiyaan lixdan dollar bay sanadka bixiyaan marka qof walbo adiga iyo islaantaada laba qof baad kala tihiin si dad qiimo leh lagu helo kuwaata leh siddeed iyo toban hadduu qofku ka wey ka weyahay toddobaatan iyo shanna da'diisu ka yar tahay intaan saa rabnaa inay ka qayb qaadato waayo sababtoo ah waxaan ku jirnaa inay bulshada si inay bulshada kale u noolaatay inaan u noolaanno waxaan ku jirnaa inaan ka baxno dhibaatadana haysato waxaad ogaataan dadka micnaha maanta aniga gudug baa u dhalatay iyo gadaa u dhalatay midna laiman dhahayee sadam yaa taahaa dalkiinna maxaa saas yeelay intaasaan ka harsan waaya marka waxaan rabaa inaan arrinkan u lugeeyo geela inaan geeleyda loo qaybiyo inay qoysqoys loo qaybsado inay meel kore iyo meel hoose aan isku xirnaano shan sanana hadduu ilaahay ma annagaa idinka ballan qaadnay inay noqoto gobolka gadow meesha ayadu wax bixiso gobollada kale u gurmato inay noqoto ayaan idinka ballan qaadna haddaana garab siisaa waa gartay mashruucan dhammaan ayuu bilaaban doonaa sida hadda qorshaha uu yahay marka deegaanka ugu horreeya aad ku bilaabaysaan dabcan waxaan u malaynayaa baardheer soo maha daron haa buulaxaawi baardheer aad ku bilaabaysaan waddadaas dheer ayaad waxaad ka dhigaysaan laami qorshaha inuu kugu jiraa waa in kastoo waddooyin gobolka ay raf yihiin haddana waa tallaabo horumar leh oo wax weyn ah dadka bulshada ku dhaqa magaalada baardheere ee danaynaya horumarkan maxaad ugu baaqi lahayd
bulshada baardheere waxaan oogu baaqhayaa dhibka meesha ugu xun oo uu ka jiro oo annaga nagu kaliftayba sideedaba inaan mashruucan ku dhaqaaqno waa baardheere waxaad og tihiin markay daruuriyar soo daadayna baardheere in lagu baaba'ay abaar markay dhacdana in lagu baaba'ay annagu marka sababta dhiigganaga kicisay horta baardheeray ahayd baar dheere iyo buulaxaawa hadda labadoodaba waa tartansiinaynaa lacagta aan rabno oo degmooyinka ka rabna labadooda kii lacag badiyo yaan mashruuca ka hor bilaabaynaa waayo mashruucu dawlad ma wadato dad baa wato haddii baar dheere ay ka qayb qaadan weydo iyadu ay seexato waxaa khasab ah qoladii kontribuushonka ku hormartay inay waxaynaysaa bulshada baar dheere waxaan oogu baaqayaa waad aragteen nabadoon cabdi hire waan is aragnaa xaajiga waan is aragnay indhayare iyo ayagii way soo geliyeen waxaan oogu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan intaana hadda xamar ka noqoninna axmed cumar saarixi wariyaha waa is aragnay aniga iyo rag kalaa imaanayno waxaan jecelnahay baar dheere meesha ugu horrayso oo gogosha dhigto inay ayadu noqoto arrinkan u istaagto waxaan ka codsanaynaa cabdi faarax hire iyo raggay u horreeyaan ee wariyaha u horreeyaan inay guddiga ganacsatada noo sii qabtaan baardheere arrintaasna reer baardheere waxaan ugu baaqaynaa inayna garab istaagaan annaguna aan garab istaagno ballantaasaan ku qaadaynaa su-aal waxaa jir dadka ay danaynayaan in looga jawaabo oo ah halka lacagaha lagu shubay ileen hadda hawsha waa la bilaabaya mar haddii la bilaabo qoys kasta oo doonayo inuu ka qayb qaato mashruucan horumarka deegaankiisa xaggee ayuu lacagta ku soo aadinayaa si ay bulshada u ogaato
horta lacagta waxaa waxaa la furay hay-ad baa la furay hay-addii markii la furay dowladda hadda jirtaa laga sharciyeysiiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda ganacsiga rayid baa la dhahaa shirkadda magaceeda afar akoon baa la fura waxaa lagu qoray afar qof oo reesada ah oo culummo ah oo afartooda hal qof uusan koontada wax ka bixin karin ilaa ay isla joogaan afartooda mawgiyo wada saxiixaan waxaan ku daraynaa degmo kasta waxaan ku daraynaa saxiixa inay qof ku yeelato yaan ku jaraynaa si ay degmada oola socoto bajetka u soo xarooday iyo wixii soo xarooday waxogaal u noqoto maadaama ay ay deeqbixiyaasha ka qayb qaadanhayaan oo dhaqaalihii ay ka qayb qaadanhayaan qofkay soo doorato aaminsan tahay yaa degmo kasta ka qayb qaadanahaya oo akoonka lagula qori doonaa raggaan hadda ku qoran waxaan kaloo ku dari lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi iskaashada war dadkii waan ka harnay oo calaacal kuma jiri karno oo qoylaysataana kala gadatay oo dadkanaga siyaasiyiintanadii waa kuwa dilaalayda noqday oo meelahaas waxay dilaalayda u noqdeen waa dhibaatada ka jirta waddankooda kuwii qurbajoogta xamar baan hadda joognaay halkaanay joognaay gobolladii waa imaan la-aanahay aqoon-yahanadii way imaan la-adahay ganacsatadii nairobi joogta sababtaasna waxaa keentay wadda la-aanta waddooyinkanaga aan dhisanna waa maasantii